الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وهذه أرجوزة محبرة وجيزة متقنة محررة نظمت فيها ما له من قاعدة كلية مقربا للفائدة سميتها الفرائد البهية لجمعها الفوائد الفقهية لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر مصنف الحبر السيوطي الأجل جزاه خير ربنا عز وجل إشارة من شيخنا الشهاب عالي الجناب مرشد الطلاب عن الصفي أحمد بن الناشير حوي المعالي والجمال الباهري جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء فإنه أمرني فيما غبر بنظم هذه القواعد الغرر وقد رأى كراسة كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها ولم أكن فرغت من نظامها فحثني جدا على إتمامها وقال لي قواعد الفقه انظمي ينفع بها الطلاب مول النعم فلم يساعدني القضاء والقدر بالسعي في مأموره على الأثر لكثرة الأشغال والعوائق بالنفس والعيال والعلائق ثم أفقت فامتثلت أمره وخضت لدر النثير بحره وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا وأسأل الله تعالى فيها إعانة بحقه وفيها وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني في كل زمن فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه وقد جعلتها على أبوابي وربي الملهم للصواب الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسير ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر خامسها العادة قل محكمة فهذه الخمس جميعا محكمة أه وحن براروجinaya laba markaa xadiis oo uu sheikhu markaa soo arooriyey oo daciifa baa jira xadiiska lafaqihun waaxidun ashaddu cala shayطaani min alfi caabid waa xadiis daciifa ah siday markaa culammaduba u caddeeyeen wakadalik markaysaga xadiis kale oo uu ku soo aroorinaya salliga oo isaguna markaa tilmaamaya haddii waxa weeye nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu salliyo oo la qoro ilaa inta markaysa waxaan markaa uu qoran yahay yacni waxa weeye malaa'igta istikfaar u samaysa xadiiskaana waxay sheegeen culammadu inuu daciif yahay suyuuti baa ka mida qolyaha markaa yidhi waa daciif marka labada xadiis waa laba xadiis oo daciifa waxaan kaloo tilmaami lahaa alcali markuu sheikhu fasirayay wuxuu yihi alcaliyu fii sulطaanih marka taasi waxa weeye in noocu culuw daat ilahay in lagu sifeeyo ayuu markiisa waxaan markaa diidan yahay saas aawadeed buu ugu xasriyey nooc markaa culuwiga ka mid ah oo ah markaa suldaankiisu inuu korreeyo baynamaa ahlu sunna waljamaca ay leeyihin ilaahay si walba waa u korreeya xataa abulxasan alashcari yacni waxa uu qabaa ilaahay markaa culuwu daat in lagu sifaynayo ayuu qabaa oo istiwaaga iyo markiisa markaa waa sugayaa culuwigana waa sugayaa marka waxaa weeye khalaf alashaacira xataa ariiqadii ashcari masaladaa waa kaga leexdeen waa kaga baydhsan yihin waxa uu yidhi musanifku raximah llah wahadihi urjuuzatun muxabara wahadihi tani urjuuzatun yani markaa nadmi rajaza weeye oo muxabaratun yani markaa la qurxiyey wajiizatun yani koobanoo alfaadeedu yar tahay mutqanatun la sugay oo la itqaaniyey bimacnaa aada loo sugo yani markaa sida yani loo nadmiyey iyo siday macaanida u koobsanaysa ay tahay si aad iyo aada cajiib u ah mutqanatun la sugay muxararatun yani markaa la taxriiriyey markaa nadmigiibuu markaisaga ammaanayaa waxaanu ku tilmaamayaa inuu yahay nadmi baxru rajaza inuu yahay urjuuza waxa weeye markaa rajaz ayaa laga tilmaamaya oo shicirku buxuurtuu leeyahay waa baxar ka mid a waana baxarka ugu sahlan ee markaa ugu jilicsan oo jawaasaadkiisa iyo waxyaalaha ku bannaan ayaa aad iyo aad u fara badan waxaanu ka kooban yahay yacni markaa lix tafcilo mustafcilun mustafcilun mustafcilun oo shadriga koowaada iyo mustafcilun mustafcilun mustafcilun oo shadriga labaada markuu kaamil yahay waa saas mashduuru rajas mid la yidhahdaa jira oo sida markaa yacni raajixi ay tahay nadmigana kuu ku socdo marka waxaa weeye isagu saddex tafciluu noqonayaa oo shadriga horena waa bayd shadriga dambena waa bayd calaa haadaa marka lagu socdo wuxuu iska noqonayaa kitaabku maadaama shan boqol uu ka badan yahay iska alfiyo ayuu markaa noqonaya markaa saddex tafcilo ayuu markaa noqonayaa oo shadriga horena waa bayd shadriga dambena yacni waa bayd marka jawaasaadkiisa ugu fara badan ilaa khaliil ibnu axmed oo markiisaga yacni shaykhulfanni ah yacni oo caruudka shiikhiisii markaa ah uu yidhi baxru rajasku yacni shicir maba aha waa hadalun markaysagaa wasni iyo loo yeelay weeye oo nahar iska ah laakiin shicir lama yidhaahdo oo shicirka waabu ka saarayba marka aad iyo aad ayuu markaa u sahlan yahay ximaaru shicri baa la iska yidhaahdaayo waa dameer markaysagaa nin waliba iska fuulo yacni rajasku nin waliba waa iska kooraystaayo yani markaa ama shicirha ku ficnaada ama yaanu ku fiicnaan waa dabeedna waa iska fulaba laakiin waayada dambe marka la ammaanayo waxa waa baxrulcilmi baa la yidhahdaayo sida badan culumta markaisaga marka la nadminayo yani rajaskaasaa lagu nadmiya sida badan sahlanaanshaha uu sahlan yahay darteed yani markaa rajaskaas ayaa markaa lagu nadmiya ashcaarta markaa luqada carbeedna waxaa jiray rag markaisaga rajasun mooye si kaleba aan gabiin yani inta kalena qasiid baa laisku yidhahdaa rajaskana markiisa waxan markaa waa gaar abilarajiizi yabna lumi tuuciduni ma waxa weeye waxaad igu goodinaysaa ma rajaziyaa kii waxa weeye markaysagaa yani xumaanta markaysagaa kay dhasho markaysaga waxaan markaa lumiga kii u saaxiibka uu dhalayo waxaad igu goodinaysaaba ma rajas baa buu yidhi marka calaa kulli xaal waa saas waa nadmi markaysagaa rajas ah oo aad loo qurxiyey oo loo koobay oo bimacnaa wajiize ah oo yani markaysa waxaan markaa kooban alfaadeedu kooban tahay macaanideedu fara badan tahay waa mukhtasar mukhtasarna waxa la maa qala lafduhu wa kahura macnaah wixii lafdigiisuna yaraado macnihiisuna farabato la itqaaniyey oo aad loo sugay yani markaa muxarara bimacnaa la tahdiibiyey oo bimacnaa la safeeyey wa haadihi tani oo muxuu ishaarayaa muqadimadii markaisagaa weeyaan muqadimadii ayuu hadalkan ku sheegay muqadimadii markuu sheegay laba mid weeyaan inuu marka hore nadmiga markuu tiriyey dabadeed muqadimada inuu usoo noqday hadday caynkaa tahay wax maxsuus ah oo dee yaallo oo qoran ayuu ishaaraya wejiga labaad waxaa weeye waa in la yidhahdo maya muqadimadu ku horreeyey oo markaa muxuu ishaarayaa illa wax markaa joogaa meesha maba jiraanbe macaanida urursanee dihnigiisa iyo maskaxdiisa ku urursanee weli uu tirin doono taasuu sii ishaaraya oo waxaa la dejiyey shaygii markaysa waxaan markaa mansilat almaxsuus baa la dejiyey shaygii markaysagaa macquulka ahaa ee bimacnaa adhaanta ku sugnaa ayaa waxaa la dejiyey mansilat almaxsuus wa haadihi tani urjuuzatun yacni markaa nadmi baxru rajaza weeye oo muxabbaratun la qurxiyey oo wajiizatun kooban oo lafdigeedu mukhtasar yahay mutqanatun la itqaaniyo oo bimacnaa la exkaamiyo aad loo sugay muxararatun la saafi yeelay nadamtu fiiha nadamtu waa nadmiyey fiihaa markaysaa waxaan urjuusadan gudaheedaan ku nadmiyey maa ay alladii kii istaqara lahu u sugnaaday fiqiga oo min qaacidatin qaacido ahaaday qaacidadaasoo kulliyatin kullinimo loo nisbeeyey muqarriban waxaan nadmiyey xaalaan ahay mid soo dhowaynaya lilfaa'idati faa'idada markaas soo dhowaynaya sammaytuhaa waxaan ku magacaabay alfaraa'ida albahiya jawaahirtii albahiyati markaysagaa yacnii quruxda lahayd ee wanaagsanayd waa jamcu fariidatin fariidada waxaa la yidhaahdaa bimacnaa jawhar markaysagaa ka gaaroo yani dumarku markay kuulaha iyo waxyaalaha noocaasa markaysa waxaan marka ay xidhanayaan ama ay taxanayaan waxaa jira tobankii xaba markay socdaan ama wax la mida ayaa xabad ka yacni duwan oo markaysaga iyadu ka weyn oo laga yaabo inay kabade markaa qaalisan tahay ayay dhex geliyaan taasaa waxaa la yidhahda fariidaa la yidhahdaa faraa'idna waa lagu jamciya sammaytuhaa waan ku magacaabay buu yidhi yani urjuusadan alfaraa'ida bimacnaa jawaahirtii mid midka ahayd ee albahiya yacni markaa quruxsanayd ee wanaagsanayd lijamcihaa kulminta ay kulminayso darteed baan ugu magacaabay alfawaa'id alfiqiya faa'iidooyinkii fiqiga loo nisbeeyey kulmintaay kulminaysaan alfaraa'id albahiya ugu magacaabay wuxuu tilmaamayaa qawaaciddii yacni fiqiga inuu markaa halkan yacni ku nadmiyey oo bimacnaa qawaacid kulliya ayaan ku nadmiyey bu oo innagan in qaacida waxaa la yidhaha qadiyatun kulliyatun tucrafu biha axkaamu juz'iyaatiha marka la yidhahdo markaysaga maxaa la yidhahdaa qaacida waa qadiyo kulli ah oo lagu garan karo yacni axkaamta ay leedahay juz'iyaadkeedu taasaa waxaa la yidhahdaa qaacida marka waxaa weeye qawaacid markaa kulli ah oo marka juz'iyaad iyo markaa furuuc fara badani soo gudagelayso ayaan ku nadmiyey anoo faa'iidada soo dhoweynaya dulaabta iyo ardaydaan u soo dhoweynaya faraa'id albahiyaanaan ku magacaabo nadamtu waan nadmiyey fiiha urjuusada gudaheedaan ku nadmiyey maa ay alladii kii lahu istaqara lahu u sugnaaday fiqiga lahu ay lilfiqi oo min qaacidatin qaacida ahaaday qaacidadaasoo kulliyatin kullinimo loo nisbeeyey muqarriban xaalan ahay markaysagaa mid yacni markaa soo dhowaynaya lilfaa'idati faa'idada soo dhowaynaya sammaytuhaa waan ku magacaabay alfaraa'id albahiya yacni markaa samaa waxay ka mid tahay toban ficil oo marka waxa weeye marna labada marka laba mafcuul toos loo siiyo marna mafcuulka labaad ba' ku gaadha ayay markaa ka mid tahay marka hadda waxa weeye toos buu u siiyey labadii mafcuulba samaytuhaa waan ku magacaabay urjuuzadan alfaraa'ida albahiya faraa'iddii bimacnaa waxa weeye jawaahirtii midhmidhka markaa ahayd ee albahiyati markaa quruxsanayd ee wanaagsanayd ayaan ku magacaabay lijamcihaa kulmintay kulminaysa darteed baan ugu magacaabay alfawaa'ida faa'iidooyinkii alfiqhiyati fiqiga loo nisbeeyey alfiqhiyata fiqiga loo nisbeeyey laakiin nadmiga marka la akrinayo albahiya alfiqhiya ayaa la odhanaya waa la reebaya lakhastuhaa waan soo koobay buu yidhi bimacnaa waa soo ikhtisaariyey bicawni rabbi alqaadiri rabbigayga qaadirkaah ilaahayga iyo maaligayga markaisaga waxaan markaa ka ilaaha i abuure ii nicmaynayaan caabudayo ee awoodda leh kaalmayntiisa uu igu kaalmeeyey ayaan ku ikhtisaariyey ama ka soo koobay ama ka soo khulaaseeyey min lujjati alashbaahi waalnadaa'iri ay min masaa'ili alashbaahi yacni waxa weeye lujjat alashbaah lujja baddaa la yidhaahdaa marka muxuu isugu idaafeeyey waa markaysaga mushabbahi iyo mushabbahubihigii ayuu markaysaga waxaan marka mushabbahubihigii intuu soo qaaday ayuu mushabbahii u idaafeeyey oo marka waxa weeye asalku wuxuu ahaa in la yidhaahdo mudaafna waa xadfan yahay ay min masaa'ili alashbaahi waalnadaa'iri kallujjati fi lkasrati waalcumqi bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa masaa'ishii yacni alashbaah waalnadaa'ir ay min masaa'ili alashbaahi min masaa'ili fi lashbaahi idaafaduna waa bimacnaa fi masaa'ishii kitaabka alashbaah waalnadaa'ir gudihiisa ku sugnayd kitaabkaasoo kallujati baddoo kale la mid ahaa xagga kasrada iyo masaa'il farabadnaanta xagga badda shabbahaya kaasaan ka soo khulaaseeyey ama ka soo ikhtisaariyey musannaf filxabri ama musannafulxabri labaduba bannaan sida shaarix ba ishaaray ama shuraaxda qaarkood tilmaamayso ay huwa isagu alashbaah waalnadaa'ir musannafulxabri weeye caalimkii kitaabkiisuu qoray weeye ama musanafilxabri ay min musanafilxabri kitaabkii caalimka yani marka ayaa ka soo khulaasayey ama markaa yani alashbaah wanadaa'ir oo musanafilxabri ahaaday caalimka kitaabkiisii ahaaday caalimkaasoo ah suyuuiyi suyuudi loo nisbeeyey usyuud meesha la yidhahdo masar ka tirsan yani loo nisbeeyey ee alajalli markaa weynaanshaha badna jazaahu khayran khayr ha ka abaaliyo jumladu waa khabariyo yuraadu biha adducaa lafdigu waa khabari oo waa khabar laakiin ducaa looga jeedaa jazaahu khayran khayr ha ka abaaliyo rabbunaa rabbigayo ee khayr markaa ha kaga abaalmaryo caza bimacnaa casiiz ahaayo yacni quwo badnaa halabo badnaa wajalla weynaaye waxaa marka halkanna uu tilmaamayaa kitaabku inuu markaa u yahay mid markaa laga soo yacni khulaaseeyey ama laga soo ikhtisaariyo laga soo koobay oo lagala soo baxay masaa'ishiisa kitaabka la yidhahdo alashbaah waalnadaa'ir oo uu markaa u alifay cabdiraxmaan asuyuuti sheikha la yidhaahdo ayaa markaysagaa kitaabkaasna qoray waa kitaab aad u qiimo badan weliba marka yacni nadmigan oo kale la dul joogana maadaama isaga lagala soo baxay in asalka no loo noqdo qofku uu doonto yacni markaa diraasaynaya kitaabkan alashbaah wanadaa'irka laftiisa inuu doonto oo waxa weeye masaa'isha uu raajaco uu ka warramayo oo hadalkiisu maadaama kani khulaaso yahay iyo ikhtisaar bimasaabati sharxin buu uga dhigan yahay ka asalka sharaxoo kale ayuu ka dhigan yahay marka in la daalacdo aad iyo aad buu muhiim u yahay weliba waxaa xusid mudan abwaabta dhammaantood ma koobine baaba buu ka tegey maadaama sidaas iyadaa ay tahayna waxa weeye wax badan baa qofka ku seegaya maqnaanshaha kitaabkaasi markaa ka maqan yahay marka kitaabkaas asalka ah waa in loo noqdo oo markaysaga aada loo daalacdo weeyaan marka kitaabka waxaa qoray caalimka la yidhaahdo suyuuti la yidhaahdo ayaa alifay suyuuti waa markaysaga yani caalim shaafici ah shay tasawufina waa ku sugan yahay ashcariyu lcaqiidana waa ahaa waxa uu markaysaga waxaan marka ahaa misri buu ahaa meesha loo nisbaynayana usyuud weeye oo masar ka tirsan oo saciidka masra misra ayay markaysaga ka tirsan tahay isagoo agoona ayuu barbaaray dabeedna markaysaga wax fara badan buu qaybay maxfuudaadka uu qaybay waxaa ka mida minhaajka kitaabka minhaajka minhaaju daalibiinka imaamu nawowi iyo minhaajka markaysagaa baydaawi ee usuusha ah iyo cumdada fiqiga alfiyada ibnu maalik yacni kutub badan buu qaybay jiddi iyo ijtihaad fara badanna aad buu ula yimi sidaas aawadeed wuxuu ka mid yahay min almuksiriin culammada kutubta badan ayuu ka mid yahay oo kutub aad iyo aad u fara badan ayuu marka alifay kutub aad iyo aad u fara badan ayuu alifoo boqolaal gaadhaysa waxa marka yani sida shaaruxba tilmaamayo ama saaxib alxaashiiba tilmaamayo taarikhdu markay ahayd sagaal boqol iyo afartii ayuu waxa weeye kutubtiisa tiriyey wuxuu kutub qoray dabeed waxa uu tilmaamay shan boqol iyo siddeed iyo soddon kitaab inuu qoray yacni wuxuu dhintay markay ahayd sagaal boqol iyo kob iyo tobankii waa caynkaas toddoba sano ayuu markaas sii noolaa markaa shan boqol iyo siddeed iyo soddon kitaab ayuu markaa kutubtuu qoray ahayd oo funuunta kala duwan ee fanni markaysagaa yacni fanni aan ku gaar ahayn iyo laba fanni iyo ee fanni kasta markaysaga uu wax ka qoray marka kutub aad u cajaa'ib badan ayaanu leeyahay kutubtiisa aadka u layaabka badan waxaa ka mid ah xagga markaa qawaacidfiqiga haddii la eego alashbaah walnadaa'ir xagga markaysagaa naxwaha iyo haddii la eego markaysaga waxaan marka hamaculhawaamic yani marka waxa weeye hamaculhawaamic sharxu jamci aljawaamic iyo alashbaah walnadaa'ir annaxwiya yani marka kitaabka la yidhaahdo ayaa markaa ugu layaab badan xagga markaysaga haddii la eego yani markaa balaaqada cuquud uljumaan kitaab la yidhahdo alifayo alfiye ah oo isagana ka qoray yani balaaqada xagga markaysaga waxaan culuum alqur'aan waxa ugu layaab badan kitaabka markaysaga la yidhahdo alitqaan fii culuumi alqur'aan oo isaguna kitaab aad iyo aad u qayim ah oo kutubtii ka horraysay markaysaga waxoodii o dhan soo khulaasaynaya kitaab aad mufiida ah xagga haddii laga eego musanafaadka marka uu ka qoray tafsiirka waxa ugu layaab badan kitaabka la yidhahdo duru lmanhuur oo markaysa waxaan markaa isaguna matbuuca muktabadana waa yaallaa mutaalacada marka adigu calaa kulli xaal kutub aad iyo aad u qayim ah oo u faa'iido badan ayuu markaa qoray kutub aad iyo aad u faa'iido badan ayuu markaa qoray marka wuxuu ka mid yahay min almuksiriin buu ka mid yahay sagaal boqol iyo koob iyo tobankii markay hijiradu ahaydna waa dhintay waxaanu ahaa markaysaga shaaficiyu lmadhab laakiin waagii dambe wuxuu sheegtay inuu xadulijtihaad markaysaga gaadhay sidaas iyadaa ayuu markaa sheegtay sidaas iyada ah ayuu markaa sheegtay marka tasawuf iyo waxyaalo noocaasi ayaa ku jiray waxa markaysaga waxaan markaa waxyaalaha uu yani ku tegay waxaa ka mid ahayd in ambiyada iyo yani malaa'igta iyo lagu arki karo filyaqada soo jeed in lagu arki karo sidaas aawadeed sida shaarixba tilmaamaya wuxuu sheegtay inuu nebiga sala allahu alay wasalam soo jeedi isagaan seexan inuu arko oo weliba axaadiisna weydiiyo arrinka noocaas ah waxyaalaha uu sheegtay ka mid tahay laakiin sida markaysa waxaan markaa raajixa qawigii waxa weeyaan in nebiga sala allahu alayh wasalam yani markaa soo jeed inaan lagu arki karin fii daari dunya yani bacda mawtih markuu dhintay dabadeed hadday cidi ku arkaysa oo wax weydiinaysana saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam baa ugu xaqnimo badnayd uguna jacayl badnaa uguna iimaan badnaa lagamana soo naqlin markaysaga waxaan midkood xaraf ka mida oo sheegaya in nebiga sala allahu alayh wasalam intuu dhintay dabadeed inuu isagoo markaa soo jeedaan seexan inuu arkay ama markaysaga masaa'il la isku khilaafay inuu weydiiyey yani marka haddii saa lagu arkayana nebiga sala allahu alayh wasalam soo jeed lagu arkayana waa laysula tegi lahaayo dee waxay noqon lahayd fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir yani markaa sidaas iyadaa bay noqon lahayd marka waxa weeye in loo tago oo la yidhahdo naba kala xukun sidaas iyada ah ayay markaa noqon lahayd marka sidaas aawadeed arrinka noocaas ah bacdu lmutasawifa ayaa sheegtay culamada qaarkoodna waa ku kedsoomeen yani markaa kitaabka jarhazi waa soo naqlinaya yani kitaabka kale markaysaga fawaa'id uljaniya fadani isaga qudhisuna markaysa waxaan markaa ma ictiraadayo marka calaa kulli xaal qowlkaasi waa qowl yani markaysaga daciif ah oo markaysaga aan muctabar ahayn wey ama axaadiis baa la weydiinayaayo markaysaga waxaan markaa saas waxa weeye arrinka noocaasi yani wax saxa ma aha waayo markaysa waxaan markaa sharcigu waa ku markaysa waxaan markaa ka tegey saas aawadeed yani markaa wax yani bacda mawtihi dambe oo xukumo markaysaga laga soo naqliyaa yani ma aha markaysagaa mid yani markaa la ictimaadayo alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina marka calaa kulli xaal arrinka noocaasana yani wadaadku waa ku kadsoomay suyuudi sidaas aawadeed buu xadiidka daciifka ah uu yidhi kashfi ahaan baan markaysagaa ku saxiixiyey kashfi ayaan ku saxiixiyeyoo bimacnaa waxa weeye arrinka noocaasa nebiga sala allahu alayh wasalam ayaan markaa su'aalay iyo wax la mid ah marka adigu calaa kulli xaal ta noocaasa lama cuskanayo bay yidhahdeen culammaduna waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu alayh wasalam yani markaa waxa weeye bacda mawtihi ama riyaha laga soo naqliye ama si kale ha laga soo naqliye wax laga soo raray nebigu inuu yidhi bacda mawtihi markaysa waxaan markaa ma aha mid markaa la ictimaadayo yani saas yadaabay markaa yidhahdeen jazaahu khayran rabbuna caza wajal yani waxa uu tilmaamayaa ilaahay khayr ha ka abaalmariyo bimacnaa caza casiiz ahaa caza macnaheedana saddex macnaa loo isticmaalaa in looga jeedo caza bimacnaa halab iyo in looga jeedo caza bimacnaa qawiya yani markaa iyo in looga jeedo caza bimacnaa casiiz buu noqday oo naadir buu noqdo wax la midaan jirin oo nafaasat lqadri in looga jeedo saas aawadeed buu markaysaga waxaan saddexda macnaa waxaa waxaa soo raraya ibnu اljawzi ayaa tafsiirkiisa wuxuu kaga soo raraya khaaabi qaala alkhaaabi alcizu fii kalaami alcarab cala alaaثati awju axaduha bimacna alhalaba yaquuluuna man caza baza ay man halaba salab yani kii haalib noqdaa salabkana isagaa qaata furka yuqaalu minhu caza yacuzu bidami alcayn min yacuzu wa minhu qawluhu tacaala wacazanii fi lkhiaab ay wahalabanii marka caza yacuzu markay taho mudaariceedu markaisaga caynku godan yahay waxay markaa noqonaysaa bimacnaa waa haalib noqday yaczuzu baa asalkeedu ahaa dabeedna yacuzu baa laga dhigay yani tadciifkii markaisaga xarakadii baa laga naqliyey oo markaisaga xarafka saxiixa ka horreeya loo rabay macnaha labaad waxa weeye wathani bimacna shiddati waalquwa yuqaalu minhu caza yacazu bifatxi alcayni min yacazu yani markaisaga caza yacazu marka la yidhahdana bimacnaa qawiya wasalub baa looga jeedaa والثالث أن يكون بمعنى نفاصة القدر يقال منه عز يعز بكسر العين من يعز ساد المصير لابن الجوزي مجلد ككواد يعني صفحة بقولية الضبئي أفر مركا على كل حال أساس أولد ابن القيم شافيدي سوحة وكورنا يصدح ذو تشيبا عز إلهي وأغصونا هذا وبمعنى وقوي وح النظير والله دقا مره ومدى الصدح هذه مركا يسوى غالب ولا ما غالب نوم saddexda macnaba waa u sugnaadeen ayuu ashaafiyat alkaafiya yani ku odhanay halkaas waxa markaa uu sheegayaa taarixu inuu waxa weeye markaa sheegtay inuu yahay iyo markaysa saaxibu alxaashiyaba mujadid yani asanati taasica sanadii markaa sagaalaad dhammaadkeedii iyo sanadii tobnaad awalkeedii inuu mujadid ka ahaa oo uu ku rumoobayo xadiidkuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam in allaha yabcatu lihadi lumma calaa ra'si kulli sanatin man yujadidu laha diinaha marka wuxuu sheegtay inuu mujadidba yahay ayuu sheegtay waxaanu markaysa waxaan markaa abulxasanaat allaknawi waxau isaguna odhanayaa waa mudan yahay inuu mujadid markaysaga yacni noqdo waa mudan yahay culamada qaarkoodna waa uga markhaati kacday sidaas iyada ah ayuu yidhi halkaana waxa uu ku keenayaa saaxibuulxaashiya qarni walba ciddii mujadidka ahayd buu ku keenaya qarni walba ciddii mujadidka ahayd ayuu ku keenaya ilaa qarnigii markaysaga saddexiy tobnaad intaasu markaysaga waxaan markaa taxaya laakiin waxa weeye de wuxuu ka buuxiyey shaaficiyadii kaanahu markaysaga madaahibta kale yani markaysaga waxaan aynay tajdiidka shaqa ku lahayn tajdiidka kaanahu inay shaqa ku lahayn qarniga koowaad yani shaaficiyo ma jirinoo may sheegan karayn dee shaaficiyo waxay noqonaysaa dee wax marka aan mustaxiil aan dhici karin ilaa qarnigii koowaadna waxaanu ka ahayn mujadid markaa sidaas aawadee isaga cumar bn cabdilcasiis baa lagu sheegay qarnigii labaad imaamu shaafici kii saddexaad abulcabaas ibnu surayj oo min asxaabi wujuuhi shaaficiya qarnigii markaysaga afraad yani ashaykh abu xaamid alisfarayini waa markaysaga shaykhu shaaficiya fii waqti qarnigii markaysaga waxaan markaa shanaad abu xaamid alghazali macruuf qarnigii lixaad yani raafici abulqaasim cabdulkariim ibnu maxamed alraafici waa qarnigii lixaad asaaxib almuxarar wa axad shaykhayn qarnigii toddobaad waa taqiidiin maxamed ibnu daqiiq alciid alquusi marka ibnu daqiiq alciid kaana maalikiya almadhab waagii hore markii dambena shaaficiyada yani wuxuu u tatalamuday ciizadiin ibnu cabdisalaam deedna shaafici shaaficiyada markaa madhabteedana waa ku tabaxuray marka waxaa la odhan jiray faqiihu lmadhabayn maalikiye iyo shaaficiye labadaba faqiihoodii buu ahaa weliba markaysa waxaan markaa waagii dambe yani waxa uu kutubta shaaficiyada fiqiga qaarkood qaar buu sharxay yani sharax buu qaar ku leeyahay qada'a shaaficiyana waqti buu qabtay oo yani biictibaar markaysaga inuu shaafici yahay ayaa markaysa waxaa taasna loogu dhiibay qarnigii markaysa waxaan markaa toddobaad waa bulqiini waa markaysaga min culamaa'i shaaficiya qarnigii sagaalaad waa jalaaldiin asiyuudi qarnigii tobnaad waa maxamed ibnu axmed alramli alramli waa macruuf isaguna waa markaysaga saaxibu nihaaya qarniga yacni markaa koob iyo tobnaad iyo qarniga laba-iyo tobnaad rag buu sheegayaa raggaas kolley markaysaga ma garanayo marka waxa weeye mid waxaa la yidhaahdaa asayid cabdulqaadir ibnu abi bakr alcaydaruus alxadrami marka mar hadduu xadrami yahayna haalibu danni waa inuu shaafici yahay waayo yaman zaydiye iyo shaaficiyaa joogtay zaydiye iyo shaaficiya ayaa joogtay marka waxa weeye inuu shaafici yahay baa haalib u danya marka waxaa la yidhi buu yihi qarniga koob iyo tobnaad ama waxa weeye waa caydaruska cabdulqaadir ibn abi bakr alcaydalus alxadrami ama waxaa la yidhi waxa weeye waqiila asayid maxamed ibnu rasuul albarzanji almadani yani labadaa mid weeye bu qarnigii labiyo tobnaadna waxa weeye ashihaab axmed ibnu cumar addayrabi almisri waqiila cabdira'uuf albishbiishi almisri marka adigu labadaa qarni haddaan wax gelin oo ragga markaysaga waxaan uu sheegayo kolley aanan saad garanayn yacni ragga kale uu sheegayo cumar binu cabdilcasiis marka laga yimaado mooyaane saddex iyo tobankaa qarni ragga kale uu sheegayo waa wada shaaficiya qarnigii saddexiyo tobnaad waa sharqaawi buu alcallaama cabdullaahi ibnu xijaazi asharqaawi almisri kama rajaahu linafsi marka calaa kulli xaal waxaa ku jira markaysaga arrinkaas yani tacasub baa markaysaga ku jira hata kale bacdu ahlicilmi waxay qabaan in waxa weeye man yujadidu laha mantu waxa weeye waxaa markaa cumuum weeye wasiiqatu cumuum marka ciddaa u jadiidinaysaa diinta waxay noqon kartaa fardi waxay noqon kartaa markaysagaa koox koox bay markaysagaa noqonaysa jamaaco culamo oo markaysagaa isku wakti ahaa oo xagga cilmiga markaysaga waxaan marka iska shabahay in markaysagaa qaarkood yacni lagu sheego qaarna laga nafiyana waxay u baahan tahay markaysaga waxaan markaa caddayn wuxuu kani mujadid ku noqda ka kale ku noqon waaye marka waxa weeye culamo nafcigoodu badan yahi oo aada loogu intifaacay oo sida markaysa waxaan markaa ibnu taymiye iyo yacni maxamed ibnu cabdilwahaab iyo markaysa waxaan markaa kuma tilmaamin in marka mujadidiintii ay ka mid yihiin mujadidiintii inay ka mid yihiin yani markaa kuma tilmaamin marka calaa kulli xaal tacasub baa markaa ku sugan sheekh ismaan maraan u sheegay wuxuu yidhi yani madhab waliba yadaa sheegato xanafiyadu qudhooda iyadoo isku taxdaan arkay buu yidhi nugtadaas isaguna ay sheegay marka calaa kulli xaal waxa uu yidhi sheekhu lakastuhaa bicawni rabbi alqaadiri lakhastuhaa waa ku soo koobo oo bimacnaa waa ku soo ikhtisaariyey bicawni rabbi rabbigay kaalmayntiisa rabbigaygaasoo alqaadiri kii markaysa waxaan markaa awoodda laha ahaaday min lujati alashbaahi badii markaysaga alashbaah waalnadaa'ir ay min masaa'ili lujati alashbaah masaa'ishii baddii markaysaga alashbaah waalnadaa'ir lo odhan jiray baddeedii masaa'ishii laga soo qaatay ayaan markaysagaa ka soo ikhtisaariyey masaa'ishii gudaheeda lagu sheegay aan ka soo ikhtisaariyey haa musanaf alxabri suyuuiy ashbaahaasoo musanaf ilxabri kitaabkii yani caalimka ahaaday xabri iyo xibri labadaba waa la yidhaha walkasru afsax in xibri la yidhahdo ah fasaxa badan inkastoo bacdi ay dafireen oo yidhahdeen xibri maba jirtaba laakiin siday markaa bacdu culamaa culamaa alcarabiya sheegeen xibri baa afsaxa ee asuyuudiyi markaysaga waxaa suyuudi ahaa ee al ajali markaysaga weynaanshaha badnaa bimacnaa culamada casrigiisuu ka weynaansho badnaa buu ka tilmaamayaayo maadaama markaysagaa mujadid uu ahaa waa ka weynaansha badnaa saasuu markaa uga jeedaa saas ayuu uga jeedaa laakiin waxa weeye kolley mutafanin buu markaysaga ahaa fanni kasta laakiin waxa weeye tajdiidka waxa u asalah yani tawxiidka iyo markaysaga waxaan xaggaas iyo sunnada markaysaga caddaynteeda iyo bidcada la dagaalankeeda marka ayaa u asal ah marka cidan waxa weeye tawxiidkii noolayn oo aan aad iyo aad markaysa waxaan markaa u noolaynin shirkigii markaysaga aad ula dagaalamin sunnadii aad u noolaynin bidcadii markaysaga aan la dagaalamin yani markaysaga waxa tajdiid in lagu sheegaa waxa weeye waa hariib yani markaa hariib weeya waxa uu shaarixu leeyahay waxaa kaloo la yidhi isagu ma ahayn mujadidkee zakariya alansaari buu ahaa isaguna waxa u ahaa markaysaga waxaan markaa min culamaai shaaficiya ayuu markaysaga ahaa waa caalim weyn oo markaysaga culamada shaaficiyada ka mid ah ee ashcariyu alcaqiidana ah yani weeya jazaahu khayran khayr ha ka abaaliyo rabbunaa rabbigayo caza yani markaa casiiz noqoy oo bimacnaa haalib noqoy oo marka yani xoog yeelay oo bimacnaa mid xoog le noqoy yani haalibna noqoy wajalla weynaay ishaaratan min shaykhina waxaan ku soo khulaaseeyey oo bimacnaa kitaabkan u ishaaratan ay biishaara tilmaan min shaykhinaa shaykha yagii xaggiisii ka ahaatay shiikhaas ashihaabi yacni shiikhii markaysa waxaan markaa dhimbisha ahaa ee la ifsan jiray ee caaliiljanaabi dhinaciisu markaa korreeyey murshidi tullaabi ardaydana markaysagaa hanuunin jiray irshaadin jiray acnii waxaan u jeedaa alsafiya shiikha safyaddiin loodhan jiray axmeda bna naashiri oo axmedo ina naashir oo reer bani naashirna ka dhashay xaawil macaalii waxyaalaha markaysaga waxaan koreeya ee rifcada iyo sharafta markaysagaa kii koobay iyo waljamaali kii quruxda koobay albaahiri quruxdii markaysa waxaan markaa quruxsanayd ama albaahiri yacni markaa quruxdii wax cajabinaysay markaysaga waxaa la yaab ka lahayd albaahir yacni almudii buu markaa u yidhi bimacnaa quruxdii markaysagaa iftiimaysay waxa uu tilmaamayaa sababta markaysagaa nadmigan inuu u sabab ahaa sheikh markiisa waxad markaa culamadiisii ka mid ah ayaa markaysaga ku yidhi yani qawaacidda fiqiga nadmi siduu markaa dibba ka sheegay sheikhaana markaysaga reer bani naashir buu ahaa buu yihi axmed ibnu naashiri baa la odhan jiray yani markaysaga waxaanu ahaa waxyaalaha fadaa'il badan buu markaysaga koobsaday bu jazaahu rabbii rabbigay ha ku abaaliyo waa ducaa'iyaa loo jeedaa afdala aljazaa'i abaalmarintii ugu fadliga badnay cannii xaggayga ha iga abaaliyo wuxuu ixsaan iyo wanaag ii sameey hadday tahay baritaankii uu hore wax ii baray iyo hadday tahay markaysaga waxaan markaa khayrkan uu hadda ii tilmaamay man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili wa zaadahu min alcataa'i wa zaadahu ha u kordhiyo yacni waa khabaru yuraad bihi ducaa'u min alcataa'i yacni markaysagaa deeqda iyo siismada wax ka midana ilahay ha usii siyaadiyo fa innahu amaranii sababtu waxay to aan ugu ducaynayaa wuxuu i amray isagu fii maa qabar yacni wakhtigii tegey gudihiisa binadmi haadihi alqawaacidi qawaaciddan markaysagaa in la nadmiyo la saxo bimacnaa lagu gabiyo algurar yacni qawaaciddaasoo markaysagaa tii iftiinka markaa iftiimaysay ahaatay ghurat lfaras baa laga keenay yacni algura waa bayaadun fi lwajhi markaa qawaaciddii iftiimaysay waqad ra'aa yacni wuxuu arkay kuraasatan bimacnaa xaashiyuu arkay kuraasada waxaa la yidhaahdaa waa xaashiyo marka hadday ugu badnaadaan toban warqadood meelaha gaadhaya a marka xaashiyuu arkay katabtuha aan qoray min manxati alwahaabi oo markaysagaa manxatulwahaab ahaatay ama markaa min manduumati manxati lwahaabi yacni marka waxaa weeye manduumadaydii ama markaysagaa nadmigii aan tiriyey ka mid ahaatay oo manxatulwahaab la odhan jiray quraasadaasaan qoray wastasxabtuha aan markaysagaa saaxiibsado oo bimacnaa aan sitay walam akun aanan ahayn faragtu mid ka faaruqay min nidaamiha tixistaan taxaye ku gabyayo weli aanan ka faaruqin faxasanii markaasuu igu boorriyey jiddan aad buu igu boorriyey bimacnaa xasan markaysagaa qawiyan aad iyo aada bimacnaa ajadda jiddan aad iyo aad buu u xoojiyey yacni markaysaga waxaan boorrintu igu boorrinaya calaa itmaamihaa in kitaabkaa fiqiga nadmiga ah aan dhammaystiro waa igu boorriyey aan markaa wado ee manxatulwahaabka wa qaala lii wuxuu igu yidhi qawaacid alfiqhi indumi wuxuu kaloo igu yidhi waxaad nadmisaa qawaacidda fiqigana nadmi buuri yanfac biha dullaaba ardayda wuu ku anfici muuli nicami nicmooyinka kii bixin jiray bimacnaa ilaahay nicmooyinka bixin jiray ee ayaa marka ardayda ku anfici doonee adigu markaysagaa kaana nadmi marka sheikhan waxa weeye waxaa loo fudaydiyey nadmiga sidaas aawadee nadmiyo yacni marka mutacadida ayuu leeyahay marka hore wuxuu u nadmiyey markaysagaa kitaab la yidhahdo yani markaa taxriir ayuu markaysagaa nadmiyey taxriiru lubaab baa la yidhahdaa oo waa kitaab markaysagaa fiqi ah oo shaafici ah oo uu markaysaga waxaan markaa nasar ahaan u qoray zakariya alansaari qaadigaas ayaa qoray zakariya alansaari markuu qoray kitaabka taxriiru lubaab la yidhaahdo ayuu dabeed markaysaga waxaan abubakar yani marka alahdalna waa nadmiyey oo gabay buu ka dhigay marka anoo xaashiyo ka mida siita kitaabkii nadmigaygii ayuu igu arkay dabeedna markaasuu igu yidhi dee nadmigu waaba kuu jilicsan yahay qawaacidda fiqigana mar haddaad fiqigii nadmisay qawaacidda fiqigana ku dar markaa mana dhammaystirin buu yidhi kaa yani markaa fiqiga ah dabeed markaa waxa kadib calaa kulli xaal ilahay waa u yasiray waa dhammaystiray waa markiisa waxaan waa u sahlanaaday marka waxaweye kitaabka nadmiga ah ee fiqiga ah waa afar kun oo bayd ee sheikhu tiriyey ee uu leeyahy waa laygu arkay afar kun oo bayd oo shicira weeya kadib dabeed markiisaga wuxuu nadmiyey qawaaciddii fiqiga iyadiina waa idinkan hadda markiisa waxaan markaa arkay ishaaratan ay biishaaratin tilmaanuu ii tilmaamay yani markaa ayaan ku khulaasay yani tilmaan markaa darteed oo min shaykhinaa shaykh ayagii xaggiisii ka ahaatay ashihaabi markaysa waxaa shihaab la odhan jiray markiisa waxaan iftiinka ahaa bimacnaa waxa weeye markaa la iftiisan jiray caaliiljanaabi dhinaciisa uu korreeyey murshidi tullaabi ardaydana hanuunin jiray acni safiya waxaan u jeedaa safiyaddiin shiikha la yidhaahdo axmed bna naashiri oo axmed markaysagaa magaciisa la yidhahdo reer bani naashirna ka mida xawil macaali waxyaalaha markaa sharafehe korreeye markaa kii koobay iyo waljamaali quruxdii albaahiri markaysagaa iftiimaysay ama albaahiri markaysagaa wanaagsanayd kii koobay ayaan u jeedaa buuri jazaahu rabbii rabbigay ha ka jazeeyo ha ka abaalmariyo afdala aljazaa'i abaalmarinka ugu fiican markaysagaa ha abaaliyo cannii xaggayga ha iga abaaliyo wazaadahu ha u kordhiyo min alcataa'i yani markaysaga ay ashyaa oo min alcataa'i waxyaalo ka mida markaysaga yani deeqaha iyo markaa siismada ilahay ha u siyaadiyo fa innahu amaranii isagu markaa sheekhu wuxuu i amray fii maa qabar yacni zamankii tegey binadmi haadihi alqawaacidi qawaaciddan inaan nadmiyo algurar qawaaciddanu markaysagaa tii waxa weeya yacni caddaanshaha badnayd ahaatay qawaaciddii markaa caddaanshaha badna waqad ra'aa wuxuu arkay kuraasatan yacni waxa weeye waraaqa ayuu arkay yar oo katabtuha aan qoray oo min manxati lwahaabi manxat lwahaab ahaaday ama min manxati lwahaabi haddii la yidhahdo waraaqo markaysagaa nadmigu kuma wada oolina bacdi ka miday ahaydna markaana mintu inay tabciid noqoto waa surowdaa marka manxatulwahaab waraaqa ahaaday ama manxatulwahaab markaysagaa waraaqa ka mida wastasxabtuha aan markaysagaa saaxiibsada oo bimacnaa i weheliyey walam akun aanan ahayn faragtu mid ka faaruqay min nidaamiha tixistaan taxayir faxasanii waa i boorriyey jiddan aad iyo aad buu igu boorriyey ama ajadda jiddan calaa itmaamiha inaan dhammaystiro wa qaala lii wuxuu igu yidhi qawaacid alfiqhi ndumi yacnii nadmi buu yidhi qawaacidda fiqiga yanfac biha ulaaba ardayda waa ku anfici yacni muuli nicami nicmooyinka kii bixin jiray alwahaab waa kii deeqda badnaa weeye ee bixinta badnaa soomaalidu markaysaga alwahaab waxay u yaqaaneen caamadu yacni kadaabkay u yaqaaneen marka waxaa weeye waxaan ka soo gashay baan is idhi mala qolada markaysaa waxan markaa yacni najdiyiinta sidii loo dacaayadeenaya loo lahaa markaysaa waxan markaa shareecada wax qalad ay ka sheegayaan oo been looga faafinayay ayaaba markaysaga caamadii qaarkood waxay moodeen yacni wahaabi iyo iyo wahaab in farqi u dhexeeya oo nisbe ay kala tahay dee ma fahmayaane markii dambe markaysaga halkaasay ka soo gashay ayaan is idhi yacni wahaab inay u qaataan markaysaga beenawaaska ashcaartooda iyo gabayadooda ay kuku jirtaayo waxay u yaqaaneen haddii alwahaab la yidhahdo in looga jeedo kadaab marka calaa kulli xaal yacni ta noocaasna waa mid khatara wey waxaase taa igala layaa badnaa qolada markaysaga rijaboodiyaanka waxaan ku arkay markaysaga allow markay leeyihin waxay uga jeedaan waariyaa yacni allow bay ku odhanayaa waariyaa markuu leeyihi marka taasaa igala sii layaa badnay maxay kula gelaysaa min baab alilxaad fi asmaa illahi alxusnaa wadalu ladiina yulxiduuna fi asmaa'ih marka waa min baab alilxaad fi asmaa illaah ilahay magacyadiisa oo la ilxaadinayo weeyaan waana shay markaa muxaram aan bannaanay falam yusaacidnii alqadaa'u waalqadar falam yusaacidnii ima taageerin buu yidhi oo bimacnaa ima kaalmayn alqadaa'u qadaaga iyo walqadaru qadarku imay markaa kaalmayn bisacyi markaysaga waxaan markaa dadaalaan ku dadaalayo fii ma'muurihi wuxuu markaysagaa i amray wuxuu i amray yacni sheikhu yacni markaa kuma yacni dadaalaan ku dadaalayo qadaag iyo qadarku markaysagaa igumay kaalmayn cala alafari bimacnaa isla markiiba bimacnaa cala alcaqibi markii uu hadalka igu yidhiba inaan hor ka bilaabo qadaag iyo qadarku igumay kaalmayn laakiin mar dambaa qadaag iyo qadarku igu kaalmeeyeen markaasaan dabeedna markaysa waxaan markaa nadmiyey marka waxaa weeye nafyigu wuxuu u dhacayaa cala alasari qaydkiiyo muqayadka labadaba u dhici maayee hadda qaydko keliya u dhacaya oo cala alasari ah laakiin waxa weeye cala alasari wakti aan ahaynee ka dambaysa qadaa iyo qadar waa ay kaalmeeyeen buu uga jeedaa alqadaa iyo qadar waxa weeye waxaa looga jeedaa bimacnan baa laga tilmaamaa marka waxa weeye midkood la idlaaqo kale waa soo gudagalaa waa alfaada la yidhaha ida ijtamacata iftaraqata wa ida iftaraqata ijtamacata marka labadooda marka ay kulmaan way kala tagaan oo kale la macnay noqdaan marka midkood la sheegana ka kalena waa soo gudagalaa marka waxa weeye marka midkood la sheego ka kale waa soo gudagala lakiin haddii isku meel lagu sheego laba macnaa lagu kala fasiraa sida miskiin iyo faqiir sida qadaa iyo qadar sida iimaan iyo islaam wahaakada marka waxa weeye qadaa iyo qadar marka la kala farqinayo maxaa lagu kala fasiraa bacdi culamada ka midii waxay yidhahdeen alqadaa waxaa la yidhaahdaa waa ka saabiqee hor maray oo ilaahay ogaalku sii ogaa iyo qoraalka uu sii qoray ashyaadu inay sidaa udhici doonto qadaa baa la yidhahdaa qadarna waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye ibraaska ashyaada lasoo muujinayo yacni taas baa la yidhahdaa sidaa laakiin waa laga fiican yahay waxaa ka fiican sida culamada qaarkood yidhaahdeen saaxibulxaashiyana uu culamada qaar ka soo rarayo inay yidhaahdeen qadar waxaa la yidhaahdaa waxa weeye ilaahay ogaalkiisii iyo qoraalkiisii yacni horreeye saabiq aha alqadaru saabiqun waalqadaa'u laaxiqun qadarku waa horreeyey qadaaguna waa laaxiq bimacnaa waxa weeye fiidka la fulinayo ee la ibraazinayo ibraazu lkaa'inaati calaa wafqi alqadar ayaa waxaa la yidhaahdaa qadaa baa la yidhahdaa qadaa ayaa la yidhahdaa marka waxaa fiican sheikhu siduu markaysa waxaa ka soo naqliyey ubi sheikha la yidhahdee markaysa waxaan marka culammadii maqaaribada ka mid ah ee muslim sharxay uu yidhi markaysa waxaan marka alqadaru cibaaratun can tacaluqi cilmi illahi wa iraadatihi azalan bilkaa'inaati qabla wujuudiha falaa xaajisa ila waqad qadarahu allahu subxaanahu wa tacala ay sabaqa cilmuhu bihi wa tacallaqat bihi iraadatuh وقال الشhيkh السنوسي في شhaرحi قصيدة الxawض وإبراaز الكائناaت فيma la yزال عalى وفق المqدر هuوa القضاء markaa sidaas baa fiican in la yidhahdo alqadر saaبق والقضاء laaحiq فlm يusaaعidنيi ima yعni kaalmayn alقضاء qضاagiyo والqadر qadarku bisacyi markaysagaa dadaal lagu dadaalayo fii ma'muurihi wuxuu sheikhu amray cala alahari markaysaga waxaan markiiba isla markiiba bimacnaa raadkii hadalka uu yidhiba yani dabadiisiiba inaan nadmiyo yani marka waxa weeye qadaag iyo qadarku iguma kaalmay likasrati alashqaali shuqliyadu mashquulladu badnaanshahay badan yihiin darteed iyo walcawaa'iqi alcawaa'iqna waxaa la yidhahdaa bimacnaa waxa weeye asawaarif waa waxyaalaha markaysa waxaan markaa wax qofka ka leexiya ayaa la yidhahdaa binafsi nafta markaysaga aan ku mashquulsanaa yani markaa iyo walciyaali carruurta iyo walcalaa'iqi yani markaa hawlaha kale markaysa waxaan markaa igu tacalluqe bimacnaa ila xidhiidha calaa'iq waa jamcu markaysa waxaan markaa calaaqa calaa wasni saxaaba marka calaaqa iyo cilaaqa kala jira cilaaqa waxaa la yidhahdaa bimacnaa waxa weeye cilaaqa waa cilaaqatu sawt waxyaalaha maxsuuska iyo wixii la mid ah yani si xisi oo la taaban karo isugu xidhan waxaa la odhanayaa markaysaga waxaan markaa cilaaqa bikasri alcayn sida mukhtaar saxaaba tilmaami jiray haddii laakiin waxa weeye calaaqa bifatxi alcayn waxaa laga tilmaamaya waxa weeye wixii macnawi ah xidhiirhkii macnawi ah aan la taaban karin ee gacan lagu qaban karin in la lagu arkaynin kaasaa waxaa la yidhahdaa calaaqa markaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa hawlahaas markaysagaa mashquulka badnaaye u ku mashquulsanaa darteed inayna u suuro gelin inuu markaas nadmiyo xagga hoose markaysagaa yani saaxib alxaashiya waxau ku tilmaamaya faa'iido oo bimacnaa waxa weeye yani qadaaga iyo markaysagaa maqdiga farqi inuu udhaxeeyo oo qadaaga ilaahay in lagu raalli noqdo inay tahay ilaahay ficilkiisa waajib waxa in lagu raalli noqdo waayo waa min tamaami aridaa birububiyat illaahi man radiya billahi rabban wabilislaami diinan wabimuxammadin nabiya yani waxa weeye ama raditu billahi rabban wabilslaami diinan wabimuxammadin nabiya marka min tamaami aridaa birububiyat illaahi tacaala waxaa ka mid ah qadaagiisa lagu raalli noqdo oo ficilkiisa ah marka waxa weeye qadaaga mar sifaa looga jeedaa marna waxaa looga jeedaa alqada almaqdi baa looga jeedaa oo mafcuulka iyo makhluuqa ah marka shay kasta oo waxa weeye maqdiga in lagu raalli noqdaa waajib ma aha laakiin shay kasta oo qadaa ah oo ilaahay ficilkiisa afcaashiisa oo dhan waa in lagu raalli noqdaa gaalada cadaabkuu cadaabay yani markaysa waxaan markaa yani luminta uu lumiyey yani marka waxa weye dhammaan waa in lagu raalli noqdaa amaa dalaalka iyo kufriga iyo macsida in lagu raalli noqda ma laakiin qadarista ilaahay waxa marka uu qadarayo qadaaga markaysaga xukminta uu ilaahay wax xukminayo ee qadarayo xukmi qadari ah taas yadaa waa in lagu raalli noqdaa waxay ka mid tahay waa min tamaami ridaa birububiyat illahi tacaala waana waajib oo wakhti kasta waa in lagu raalli noqdaa الرضا بالمقضي والمقدر حيث كان سيئين كالكفر والمعاصي مع أن الله قضى أي لا يجوز الرضا بالمقضي والمقدر حيث كان سيئين أما مقضي إن لغرها لنقضى ولا كلا قاضية هو حا مقضي أه مطاعة هذا يعني وحا واجب مركي سلا هطي طاعتها إن لغرها لنقضى هطي مصائب تهينا وحا أفضل إن لغرها لنقضى هطي مركي سلا معاصي كفر تهينا وحا محرمة إن لغرها لنقضى وما بنانا إن لغرها لنقضى سيدا سيدا أه ويا ساسا الله كلا قاضي marka waxa weeye hoostana waa waa ku tilmaamaya ibnu taymiya ayaa markaysaga waxaa qasiidadiisa taariyada ah ee uu markaa qolo qolo markaysagaa qadarka yacni adigu markaa shubha qadarka ah keentay ugu jawaabayay waxa uu yihi waama ridana bilqada'i fainama umirna bian nardaa bimili musiibati ka suqmin wafaqrin uma dullin waqurbatin wama kana min mu'din biduni jariimati faama alafaacilu alati kurihat lana fala turtadaa maskuuطaة limashii'ati waqala fariiqu min ahli اlcilmi laa ridan بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة وقال قوم نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطة مجموع الفتاوى مجلد كسديدات يعني لا بقل يصدح يكنت هذا الكلام الله مدى أي مركي سغليه وهذا الكلام مركى صاحب الحاشية التلمامي أي مركى سغن ليه يعني ابن القيم فالله يرضى بالقضاء ويسقط مقضية ما الأمران متحدان لماذا هو كلا دوين قضاء يا مقضي فقضاؤه صفة به قامت وما المقضي إلا صنعة الإنسان آه. يعني وحوية وحولية قضاء يا مقضي وكلا دوين هاي يعني مقضي وحوية واسدة مركا فعلك بني آدم كسمين لكن قضاء وصفة إلهي كقن طيوان فعلك لكثرة الأشغال شغل لدو إني مركا بدنا شاي بدنا يندرتيت بانو إكالمين وبمعنى إني يوسو لقلي يا والحوائقي waxyaalaha markaysagaa qofka markaa camalka markaysagaa ka manciya u diida oo binafsi markaysagaa nafta markaysagaa aan ku mashquulsanahay iyo walciyaali markaysagaa carruuraha iyo walcalaa'iqi markaysaga waxaan markaa hawlaha kale igu tacalluqa uma afaqtu markaasaan baraarugay buuri oo kafladii baan ka baraarugay oo famtasaltu markaasaan markaysaa waxaan markaa imtisaalay oo bimacnaa la imi amarahu amarkiisii baan la imi oo sheikha amarkiisii waa qaatay waqudtu waxaan markaysagaa dhex galooda baashay lidurri nasiiri baxrahu durrigii yani markaysaga annasiiri ayilmansuuri markaysaga waxaan markaa yani durrigii la kala yani markaa daadiyey ee aan taxnayn alashbaah wanadaa'ir buu ujeedaa baxrahu baddiisii baan u galay baddii baan sidaa u galay yani markaysagaa si durrigii markaysaga aan nadmisnayne mansuurka ahaye sidaa u kala daadsanaa aan isugu soo ururiyo wain akun aan ahaadaba lastu lidaaka kaas markaysagaa midaan u ahayn ahlan ehel midaan u ahayn bimacnaa inaan arrinkaasoo kale sameeyo oo kitaabka noocaasoo kalea inaan nadmiyo inaan isku dayo ehel markaa uma ihi ehel yaanan u ahaanbe fa matlabii ay fa matluubii waxaan doonayaaye rabaa minhu shiikha ka rabaa adducaau ducada weeye fadlan uu samafal darteed iigu duceeyo tafadul iyo ixsaan uu ii samafalayo iigu duceeyo wa as'alu allaha ilaahay waxaan weydiisanayaa tacaalaa korreeye fiihaa markaysa waxaan manduumada gudaheeda icaanatan markaysa waxaan markaa kaalmayn ayaan markaysagaa weydiisanaya bixaqihi ilaahay baan waxa weeye markaa weydiisanayaa xaqiisaanan ku weydiisanayaa xaqa uu markaysagaa rabbi leeyahay ee addoommadiisa ku leeyahay ama jiritaanka uu jire yani markaysaga uu yahay mid xaq ah oo haabit ah oo waajibulwujuudo weligii jiray yani markaa jirina doona wujuudkiisuna uu yahay mid daati ah yuufiiha yani markaysaga inuu dhammaystiro waxaan ku weydiisanayaa kaalmayn uu igu kaalmeeyo yani dhammaystirka uu dhammaystirayo wa an yakuuna iyo inuu ahaadaan weydiisanayaa nadmuhaa yani markaa taxista aan taxaya rajaskan min alcamali camalkii ay ka mid ahaato yani markaa ka mid tahay liwejhii ilaahay wejigiisa aanu samaynayo wa khaalisan iyo inuu markaysa waxa noqdo nadmigeedu khaalisan mid ka madhan min alcilal cillooyinka camalka waxyeelana mid ka madhan uu yahay iyo wa an yaduuma inuu daa'imo nafcuhaa waxtarkeedu lii aniga ii daa'imo ajarku ii socdo weligii iyo waliman ciddii uu u daa'imo xasalaha iga taxsiiliyey oo bimacnaa iga qabtay cannii xaggayga fii kulli zamanin wakhti kastoo asmaanta mustaqbalka ee soo socota ka mid ah fainnahu ilaahay yujiibu waa ajiibaa man dacaahu ciddii barida walaa yakhiibu ma hoogo axadun qof oo rajaahu rajeeyeyna ma hoogo yacni wuxuu doonaya ilaahay ka baryey ma waayo waqad jacaltuhaa calaa abwaabi marka tawasulka yani wuxuu ku tawasulayaa ilaahay xaqiisa taasina waxa weeye waa mid marka mashruuca oo ilahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa in lagu tawasulaa waxay tahay markaa mid mashruuca amaa nooca kale tawasulka markaysagaa marar badan buu samaynayaa oo suyuudigo kale markaynu soo maraynay waxa uu shaarixu odhanayaa yani markaysa waxaan markaa raximana allahu bihi yani bisuyuuti yani ilaahay suyuuti ha noogu naxariiso bimacnaa tawasulkaasna waa tawasul markaysaga bidci ah oo waxa weeye aayaat iyo axaadiis midnaba aan ku soo aroorin bale culamada qaar ay ku soo rareen ijmaac inay tahay oo culammadu isku waafaqsan yihiin in noocaasi tawasul bidciya inuu yahay laakiin waxay isku khilaafeen inuu jaa'is ma yahay mise ma aha jaa'is ma yahay mise ma aha baa la isku khilaafsan yahay amaa tawasulka mashruucnimadiisa la isku waafaqsan yahay waxa weeye waa tawasulka ilaahay daatadiisa ama asmaadiisa iyo sifaadkiisa ama camalka saalixa lagu tawasulo amaba cid markaa saalixa la yidhahdo ii duce oo nooloo xaadira kula joogta ama xukmulxaadir leh laakiin tawasulka markaa biwajhihi iyo bixaqi shaykhi iyo markaysaga bixurmatihi iyo markaa ka noocaasi waa tawasul markaysaga bidciya raajixuna waxay wiy inaanu bannaanayn laakiin shirki iyo wax lamida laguma sheegayo marka calaa kulli xaal ilahay waa u fududiyey dabeedna markaa nadmigii waa dhammaystiray oo ilaahay waa u sahlay nooca kalena waa la rajaynaya in lagu intifaacayna waa jirtaa waxyaalaha kale markaysa waxaan markaa cid walbana inuu ilaahay ku anfaco oo markaysaga ka xasilisana taasna waa mid la rajaynaya wey uma afaqtu waan markaysa waxaan baraarugay buu idhi waa miiraabay famtasaltu markaasaan markaa imtisaalay oo bimacnaa la imi amrahu amarkii shiikhaan la imi waqudtu waxaan dabaashay liduri nasiiri baxrahu badiisaan markaysaga u dabaashay liduri nasiiri ay liduri lmansuuri yani luulkii yani sidaa loo kala furfuray sidaa loo kala daad wa in akun haddii aan ahay lastu lidaaka kaas midaan u ahayn yani nadmigaan taa nadminayo ahlan ehel aanan u ahayn haddaan sidaa ahayna fa matlabii ay fa matluubii waxaan doonayee rabaa minhu shiikha ka rabaa adducaau duca weeye fadlan uu samafal darteed igu duceeyo wa as'alu allaha ilaahay baan weydiisanayaa tacaalaa korreeye fiihaa manduumada gudaheeda icaanatan kaalmayd bixaqihi markaysaga xaqiisaan ku weydiisanaya iyo sugnaanshihiisaan ku weydiisanaya ama uu xaqu addoommada ku leeyahan ku weydiisanaya yuufiiha markaysaga ay an yuufiyaha inuu dhammaystiro ayaan weydiisanayaa wa an yakuuna iyo inuu naqo nadmuhaa markaa taxa u antaxayaa oo ficilkaan samaynaya ah min alcamali camalkii inay ka mid noqoto liwajhihi ilaahay wejigiisa markaysa waxaan markaa loo samaynaya inay ka mid noqoto liwajhihi shaarixu waxa uu ihi lidaatihi waxaanu markaa tilmaamay inuu wejigu sida uu yani sii tilmaamayo saaxibu faadani oo kale siduu sii tilmaamayo saaxibu alxaashiya wejigu waa majaaz daatadu ka yahay waa min iطlaaq aljuzi wa iraadati اlkulli da sheikhu markaysagaa waa tacqiibiyey faadaniyo waxa uu yihi hase ahaatee selafku cid siday ku sugnaayeen waa in lafdigan daahirkiisa laga leexiyo macnihiisana ilaahay in looga hadhoo loo loo fawido oo looga markaysa waa rabbi markaysa waxa looga hadho oo loo bandhigo rabbi isagaana markaa ka salaamo badan oo ka nabadgelyo badan macna in la cayimo oo layahay macnahaasaa loo jeeda oo ay suurtoobi karto macnahaas inuu noqdo hayra muraadin lahu laakiin waxa weeye sheekho ta'wiilkii markuu isyidhi tacqiibi midaan dhaamin buu markaysaga uga leexday oo waa tafwiid mutlaqa ta'wiilka iyo tafwiidka mutlaqaana waa laba qowla markaysaga ashcariyadu leedahay salafkuna tafwiid mutlaqa may qabine tafwiid juz'iyay qabeen waxay leeyihiin alfaadan waa garanaynaa macaanideeda waynay fasireen marka waxa weeye kayfiyad iyo qaabkoo keliya ayuunbay ilaahay uga hadheen oo u fawideen oo yidhaaheen garan mayno inagu ee ilaahay unbaa og amaa macnaha marka alfaadu leedahay salafku waa garanayeen waana cayimeen oo istawaa calaa iyo irtafaca iyo waa kuu fasiray saciida iyo marka idan waxa weeye arrinka noocaase uu sheegayaa waa tafwiid mutlaqa waana markaysaga waxa madhab bidciya weeye salafkuna beri bay ka ahaayeen oo may qabin wa kulla nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawidhu rumid tanziiha qaacidadaasuu ku soconayaa sheekhu oo wuxuu ka dhigayaa tafwiidkii mutlaqa ahaa ee khalafka marka ay la yimaadeen salafkana zuuran ay ugu nisbeeyeen iyo markaysa waxaan markaa ta'wiilkii oo taxriif ah yani nusuustii la taxriifiyo labadaasuu kala dooranaya labadubana waa bidco markaa weji ilaahay waa loo sugaya ilaahay sifaadkiisay ka mid tahay waana markaysa waxa sax waa xaq cilalka camallaka gurya hadday cujbi tahay iyo hadday riyaa tahay iyo hadday khayrkii tahayna inuu markaa noqdo mid ka maran ayaan markaa weydiisanaya waa an yaduuma nafcuha iyo nafcigeedu inuu daa'imo li aniga ii daa'imo iyo waliman yani iyo kii u daa'imo xasalaha iga taxsiiliye iga qabtay canii xaggayga fii kulli zaman wakhti kasta fa innahu yujiibu man dacaahu maxaa yeelay ilaahay waa ajiibaa ciddii barida walaa yakhiibu axadun rajaa walaa yakhiibu markaysaga waxaan ma hoogo axadun yani markaa qof oo rajaahu markaa rajeeya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka